ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta dahafuray howlgelinta xarunta bangiga dhiigga qaranka wuxuuna tilmaamay muhiimadda ay xarunta u leedahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan in la helo dhiig ku filan oo lagu badbaadin karo nolosha oo dad badan oo u baahan daryeel caafimaad oo deg deg ah xarunta bangiga dhiigga ayaa ah mid casri ah oo laga hirgeliyey caasimadda magaalada muqdisho islamarkaana la dhigay mashiinadihii ugu dambeeyey oo casri ah waxaana la filayaa in ay kaalin weyn ay ka qaadato samata bixinta bukaanada u baahan dhiigga iyadoona gacan weyn ay ka geysan doontaa yareynta helitaanka dhiigga caafimaad qaba oo ku filan bukaanada ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sidoo kale waxauu booqday isbitaalka banaadir halkaas uu u kormeeray qeybta dhaqidda keliyaha oo iyadana la dhigay qalab casri ah islamarkaana si lacag la-aan ah bukaanada ugu adeegi doonto taas oo u fududeynayso adeegyada caafimaadka ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sidoo kale xusay in horumarinta adeegyada caafimaadka ay ka mid tahay tiirka ugu muhiimsan ee qorshaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoona kuna nuucsaday in caafimaadka bulshada uu yahay aas-aaska horumarka
arrintan runtii aadka iyo aadka aan uga mahad celinayo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba markaska iyo guud ahaan dowladda iyo shacabka mamlakada carabiya sacuudiya waxaa waaye waa in ay qalabeeyeen oo ay dhiseen santarkaas qiimaha badan ee maxaanku dhahaa keliya dhaqista oo aan hadda kusoo maray oon kusoo arkay dadka soomaaliyeed ee loogu adeegayo dhibaatadii haysan jirtay iyo maanta sida ay sida dhibka yar ay intay u imaadaan ay wiiggii ugu yaraan laba saddex jeer ay usoo booqdaan loogu adeegayo dhib badan baa inaga haystay hawshaas dadkeennu si dhib yar ayay u dhiman jireen safaraa la geli jiray kuwa keliyaha laga soo bedeli jiray kuwa keliyaha laga soo bedelo xataa markay waddanka kusoo noqdaan waxay u baahan yihiin santar ama xarun takhasus u leh oo qalabkii yaallo oo mar walba lagu baaro oy mar walba iskala socdaan heerkooda iyo nooca yihiin ayadan lafteedu adeegga loo filinayo ay ka mid tahay marka waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa marka mar mar mar mar mar kaliya mar kaleba iyo kun jeerba markaskan qiimaha badan oo hawshaas fuliyey